halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barteenna internet-ka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa aroornimo talaada ah bisha agostna waa laba iyo labaatan sanadka laba kun toddoba iyo toban idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caashe ibraahim
idaacadda saaka iyo caalamka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo magaalada qaahire xalay kula kulmay qaar ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaasi degan inaan u mahadceliyo dowladda masar egypt sida wanaagsan ay ii soo dhoweysay soo dhoweyntaas waa idinkaas ka leh oo ummadda soomaaliyeed yaa la soo dhoweeyey iyo idinka oo halkan marti marti u ah qaarkiina ay arday yihiin qaar kalena ay ka shaqeeyaan kuwa kalena la yidhi waa tahriib laakiin yaan la bixin walaalayaal tahriibka halaiska dhaaf
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan beeralayda gobolka hiiraan oo diyaargarow ugu jira tacabka beeraha ee xilligan
beerihii waxaa lagu jiraa geeda gur horta geedaha laga guraa waa la xidafaaga waa la caqafaynaa waa la jibaallaynaa ka bacdi aan la lumcadaynaa nin walba si yaqaan ama jiyaal duug hadda u diyaargarooboyda sida deertaan dad iyo dunyaba arday laba kun ka badan oo imtixaan u galay jaamacadda ummadda ee magaalada muqdisho qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa idinku haynaa idaacadda saaka iyo caalamka gebagabadana waxaad maqli doontaan
sidoo kale ciyaarihii ayaad maqli doontaan iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa khudbad uu xalay u jeediyey shacabka maraykanka uga hadlay istaraatiijiyadiisa cusub ee afghanistan iyo koonfurta aasiya trump ayaa sheegay in ka bixitaan dhaqso ah oo ay ka baxaan dalka afghanistan ay abuuri karto marnaasho sababta in ay si dhaqso ah waddanka u qabsadaan kooxaha argagixisada wuxuu tilmaamay in khatarta ka imaanaysa afghanistan iyo dhammaan dalalka dhaca koonfur aasiya ay tahay mid aad u ballaaran istaraatiijiyadiisa cusub ayuu ku sheegay inay qayb ka tahay inuu wanaajiyo xiriirka maraykanka la leeyahay qaar ka mid ah dalalka koonfurta aasiya oo ay ku jirto hindiya halka uu meel adag ka istaagi doono bakistan oo uu ku eedeeyey inay noqotay meel lagu naasnuujiyo kooxo uu ku tilmaamay wakiilada qaska rabshad oogayaasha iyo argagixisada trump ma uusan qeexin wakhtiga ay qaadan doonto istaraatiijiyadiisa gaar ahaan ciidamada maraykanka ee jooga afghanistan balse wuxuu sheegay in ay ku xirnaan doonto hadba xaaladaha ka jira dhulka
booliska dalka sbain ayaa booqasho ayaa toogasho ku dilay nin la rumaysan yahay inuu ahaa darawalkii waday baabuura caasi ahaa oo khamiistii la dardarsiiyey dad ku sugnaa magaalada barcelona weerar u muuqday mid lagu soo gebagabeeyey kooxihii weerarkaasi ka dambeeyey ayay boolisku sheegeen inay ku dileen yonis abuyacquub kadib markii la xaqiijiyey isniintii in lagu arkay tuulo shan iyo afartan kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan barcelona saraakiisha ayaa sheegay inay toogteen nin baxsad ahaa kadib markii uu qabsaday wax u muuqday suumanka qaraxa oo markii dambe la ogaaday inay ahayd qalab bam loo ekeysiiyey wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka la yidhaahdo catalonia ayaa u sheegay radio laga leeyahay magaaladaasi catalonia in qof walba ay tilmaantay in yonis abuyacquub uu ahaa ninkii hayay steerinka baabuurkii loo adeegsaday weerarkii khamiista ah ee ka dhacay barcelona weerarkaasi ayaa lagu dilay dad gaaraya ilaa iyo shan iyo toban qof
subax wanaagsan dhegaystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku horeyno madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo booqasho ku jooga dalka masar ayaa xalay kulan kula qaatay jaaliyadda soomaalida ee magaalada qaahira magaaladaasi kulankaasi ayaa waxaa warbixintan ka soo diray wariyaheenna xuseen cusmaan saxnuuni madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa habeenkii xalay kula hadlay boqolaal soomaali ah hoolka shirarka jaamacadda ashar ee dalkani masar munaasabadda uu madaxweyne farmaajo kula hadlay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka masar waxaa soo agaasintay safaaradda soomaalida ee magaaladan qaahira waxaana goobjoog ka ahaa wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan xukuumadda soomaaliya iyo danjiraha dowladda soomaaliya u fadhiya magaaladan qaahira cabdiqani maxamed wacays wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya yuusuf garaad cumar oo hadal kooban ka jeediyey munaasabadda ayaa baaq u diray aqoon-yahanka iyo ardayda soomaaliyeed ee ku nool waddankani marka iftiinkaas iyo aqoontaas iyo ilbaxnimadaas oo soomaaliya awalba saameyn badanna isku lahaayeen in idinkuna aad ka fakertaan aqoonta iyo ilbaxnimada aad dalkiina kusoo biirin kartaan aad kusoo kordhin kartaan ama aad ka kororsan kartaan dalka sida ugu wanaagsan wax loogu qabto waxa weeye oo ugu sahlan sida ugu sahlan aan dhaho waa inaad naftaada wax u qabato madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya doctor cabdiqaasim salaad xasan oo ka hadlay munaasabadda ayaa ka hadlay xiriirka soo jireenka ah ee u dhexeeya soomaaliya iyo masar dalka kan aan joogno waa dal taariikh dheer la lahaa ummadda soomaaliyeed magaca soomaaliyeed intuusan bixin ayay xiriir la lahaayeen waad la socotaan intiina taariikhda ka warqabtaan boqoraddii halka ka joogtay oo dalkan xukumaysay kun sano iyo ziyaado mar laga joogo ayaa puntland dhulka hadda la yidhaaho tagtay oo aad la socotaan
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo hadal dheer u jeediyey qaybaha bulshada soomaaliyeed ee waddankani ayaa u mahadceliyey dowladda masar iyo jaaliyadda waxa uuna ugu baaqay dhallinyarada soomaalida inay joojiyaan tahriibka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dowladda masar egypt sida wanaagsan ay ii soo dhoweysay soo dhoweyntaas waa idinkaas ka leh oo ummadda soomaaliyeed yaa la soo dhoweeyey iyo idinka oo halkan marti marti u ah qaarkiina ay arday yihiin qaar kalena ay ka shaqeeyaan kuwa kalena la yidhi waa tahriib laakiin yaan la bixin walaalayaal tahriibka hal iska dhaaf
inta xafladda ay socotay waxaa munaasabada lagu soo bandhigay hees uu ku luqaynayay fanaanka weyna ee axmed naaji sacad madaxweynaha dalka soomaaliya oo maalmo booqasho ku joogay dalkani masar ayaa maanta lagu wadaa inuu u duulo magaalada muqdisho madaxweyne farmaajo inta uu ku sugnaa dalkani masar waxa uu kulan la qaatay madaxweyne asiisiga xukuuma dalkani iyo hogaamiyaha hay-adda ashar doctor axmed dayib xuseen saxnuuni v o a qahira
wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan malaayiin qof oo maraykan ah ayaa daawaday qoraxmadoobaada dhif iyo naadir ah oo isniintii shalay ahayd mugdi ka dhigay gobolada dhaca badweynta baasifiga iyo gobolada ku teedsan badda atlantiga markii ugu horreysay muddo sagaal iyo sagaashan sano ah warbixinay v o edu ka qortay waxaa soo akhriyey nuur xasan nuur bukhaari
qoraxmadoobaadka ayaa barqadii hore ee shalay ka bilowday gobolka oregon ee galbeedka maraykanka halkaasoo markiiba heerkulka uu si xowli ah hoos ugu dhacay kadib markii uu dayaxa daboolay qoraxda dad lagu qiyaasay laba boqol oo milyan oo maraykan ah ayaa iyagoo xidhan ookiyaalo khaas ah si weyn u daawaday daqiiqado kooban gudahood ayay qoraxdu ka madoobaatay kasoo bilow gobolka oregon ee xeebaha galbeed ee baasifiga gobolada ku yaala bartamaha ilaa laga soo gaaro xeebaha bari ee atlantiga gaar ahaan gobolka south carolina hay-adda maraykanka ugu qaabilsan duulimaadka sare iyo dayaxa ee loo soo gaabiyo nasa ayaa toddobaad ka hor uga digtay dadka in aysan si toos ah u eegin qoraxda marka ay madoobaato sidaasi daraaddeed ayay dadku ahaayeen kuwo xidhan ookiyaalaha ama miyaaradaha ka hortaga ilayska qoraxda dadka qaar ayaa haystay doobiro ama telescobes halka kuwo kalena ay wateen kaamirooyin dadkii sugi la'aa in ay goobjoog u noqdaan qorax madoobaadkan taariikhiga ahaa ayaa waxaa ka mid ahaa greg tolan oo ka soo safray degmada balatine ee gobolka illinois islamarkaana ka mid noqday kumanaan isugu soo baxay bannaanka garoonka diyaaradaha magaalada berryfield ee gobolka missouri waxaan ku jirnaa xaalad qorax madoobaad dhammaystiran tanino gebi ahaan waa wax la yaab leh waa khibrad boqolkiiba sanaba hal mar ku soo mari karta waana wax aadan weligaa halmaamaynin meelaha sida weyn loo soo buuxiyey waxaa ka mid ahayd magaalada yar ee madras ee gobolka oregon in ka badan boqol kun oo qof ayaa daboolay dadka deegaanka oo tiradooda lagu sheegay toddoba kun sida uu qoray wargeeska los angeles times maamulka degmadaasi ayaa u baahnaaday ciidamo boolis ah oo dheeraad ah sababtoo ah dad badan ayaa rabay inay halkaasi ka arkaan sida ay u dhacaysay qorax madoobaadka meelaha uu ka dhacay qorax madoobaadka waxaa ka mid ahaa magaaladan washington dayaxa ayaa daboolay boqolkiiba siddeetan ballaca qoraxda boqolaal ruux ayaa saf ugu jiray matxafka national air space ee washington si ay u arkaan qorax madoobaadka dadkaasi waxaa ka mid ahaa shawdi iyo canugeeda yar waxay tidhi aad baan ugu faraxsannahay inaan aragno tani waa fursad hal mar ku soo maraysa noloshaada yaa og inuu joogi doono qorax madoobaadka kan xiga sidaas daraaddeed waa xusuus ay dadka oo dhan hal mar wada wadaagayaan si kastaba ha ahaatee naasa ayaa sheegtay in qorax madoobaadkii isniintii shalay ka dhacay maraykanku uu ahaa kii loogu daawashada badnaa taariikhda
warbixintaas oo ay v o eda ka diyaarisay qorax madoobaadkana waxaa soo akhriyey nuur xasan nuur bukhaari
laba kun iyo afar boqol oo arday ah ayaa markii ugu horreysay u fadhiistay imtixaan ay ku doonayaan in ay uga mid noqdaan kun arday oo sanadkan ay qaadanayso jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee magaalada muqdisho oo ah tan keliya ay ardayda si lacag la-aan ah wax uga bartaan warbixin arrintan ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo ah jaamacad ay si lacag la-aana ardaydu wax uga bartaan ayaa sanadkan qaadanaysa kun arday waxaana arday waliba oo imtixaanka ka qayb galay uu dadaal ugu jiraa sidii uu uga mid noqon lahaa kunka arday ee ay jaamacaddu qaadanayso goobaha ay ardaydu imtixaanka ku galayeen ayaa waxaa kormeer shaqo ku tegay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo u kuurgelayay hannaanka uu imtixaanku u soconayo iyo qaabka ay ardaydu u soo diyaargaroobeen sida uu tilmaamayo wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka cabdiraxmaan daahir cismaan oo saxaafadda la hadlay runtii maanta waxaa galayo imtixaankii entriga ahaa oo jaamacadka lagu galayay laba kun iyo afar boqoloo arday kuwaasoo isku reebreebi doono oo laakiin aan haddii ilaa yidhaahdo qorshaha uu yahay in kun arday ay waxbarasho ka heli doonaan jaamacadda ummadda aadaan u faraxsannahay waan soo eegnay ardayda sida ma arkaysa concentrationka u samaynayaan imtixaanka ay ula socdaan ra-iisul wasaarahana runtii aad uu ula dhacay sidoo kale qaar ka mid a ardayda imtixaanka jaamacadda ummadda u fadhiisatay ayaa ka warbixiyey dareenkooda iyo natiijada ay ka filayaan imtixaanka magacay waa xabsi maxamed xasan waxaa ka soo baxay iskuulka maxamed xarbeen ardayda maanta jaamacadda ummadda imtixaan galaysa ayaa ka mid ahay waxaan deganaa degmada wardhigile imtixaanka waxaa rajeynaya guulaa rajeynaya magacayga waa cabdisamiin xuddiin cabdulle waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan qayb galo imtixaan qabuulka jaamacadda ummadda oo ah jaamacadda waddankeena oo muddo badan naga maqneed oo ah jaamacadda aan sugeen muddo badan waxaan rajaynaynaa marka insha allah in aan mustaqbalka aan dhigno waddankeena aan ka dhigno kuwa horumariyo waxaan rajaynaynaa inaan imtixaankan ku guulaysano inaan anfacno dadkeena diinteena iyo dalkeenaba koleyba inaan anfacno koleyba anaga anaga aynu sugayaa waxaan halkan ugu mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada oo noo suurtagelisay jaamacadda aanu dalkeena leeyahay oo ah jaamacad wadaniya magacayga waa cabdinaasir maxamuud cilmi oo ka yimi gobolka caymeel la dhaho gaar ahaan magaaladiisa buuhoodle aad iyo aad baan uga mahad celinaya ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka waxbarashada iyo madax dalkaba taasoo noo suurtageliyana kuwaasoo noo suurtageliyana soo ablagalina jaamacadda ummadda oo aan imtixaankoodii maanta u fadhiisanno aad iyo aad baanan ugu faraxsannahay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
weli waxaad la socotaan tabinta iyada subaxnimo ee saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a goordhow waxaanu idiin soo wadnaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale xaaf oo soo dhisay golaha wasiirada ee maamulkaasi hase ahaatee aanu ka horumarino gobolka hiiraan iyadoo ay dadka soomaalida ahi ka soo kabanayaan abaarihii ama abaartii darnayd ee dhowaan ku dhufatay ayay deegaanada qaar hadda diyaargaroow ugu jiraan sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen tacabka beeraha ee xilligan beeralayda ku dhaqan nawaaxiga beledweyne ayaa bilaabay diyaargarowga tacabka beeraha warbixintan waxaa beledweyne ka soo diray xuseen xasan dhaqane kadib laba xilli oo inta badan beeralayda nawaaxiga magaalada baladweyne aanu waxba tabcin biyo la-aan ku timid webiga shabeelle iyo maray fatahaadu la tagtay waxyaabihii ay tabcadeen waxaa xilligan bilowday in beeralayda ay diyaariyaan dhulkii ay wax ka soo saaran lahaayeen cali sheekh mahdi cismaan waa guddoomiyaha tuulada leebow oo ku taalla waqooyiga magaalada baladweyne v o a ayuu u sharaxayaa diyaargarowga iyo waxyaabaha ay filayaan in sanadkan ay beeraan rajada aad iyo aaday noogu fiican tahay xilliga maanta aan ku jirno iyadoo subax walbaba dadka ma bulshada ku nool tuulida ay beeraha u shaqo tagaan beerihii waxaa lagu jiraa geeda gur horta geedaha laga guraa waa la xidafaaga waa la caqafayna waa la jibaalayna ka bacdi lumcadayna nin walba si yaqaan ama jiyaal duug gugii iyo deertii horabo xoogoo roobka waa yaraay haddase waxa waaye ilaahay xaggiisa kheyrka maka dhamaada waa kheyraan rajoohin hadda u diyaargarooboyna sida deertaan ugu faa'idaysanayn dad dad iyo dunyaba marka waxyaabaha ugu badan oo dadka ay xoogga saarayaan inay soo saaraan sanadkan maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah sida haruurka misigayareyda galleyda iyo digirta sisinta khudaarta kala duwan sida yaanyada barbarooniga aslaatada oo ah gobolka si fiican laaga dhoofiyo salaad cabdi cali waa ganacsade islamarkaana beeraley ah waxa uu sheegay in saddexdii bilood ee ugu dambeeyey uu hoosu dhac ku yimid qiimihii lagu iibsan jiray khudaarta oo xilli beledweyne ka gaartay halkii ugu sarreeyey baarihii biyay heleen way soo kabteen annaga webiga ceelal ayaan samayn ama webiga ayaa dhinac loo xiri jiray biyahaas ay u soo aruuraan marka beeraley wixii iska tabaryaraay hadda biyo way heleen qiimaha berigii hore wuxuu ahaay boqol kunoo shilin soomaaliya ama afar doollar iyo bar basbaaska ama barbarooniga iyo wixii lamaalan haddana wuxuu joogaa kiiladii hal doolar iyo bar hal doolar ama nus doolar maraha qaarkood nus doolar khudaartiiyoo kale yaanyadoo kale awal waxaa la iibin jiray biyaha markii la waayoo kale waxaa la iibin jiray tinigii wuxuu gaaray konton doolar haddana waxay maraysaa lix doolar ilaa siddeed doolar intuu dhexeys marka sidaa daraaddeed webiga ayaa biyo keenay meelo badanoo biyo gaarsiiyey sida shabeellada dhexoo kale shabeellada hoosoo kale lafteeda meelo badanaa weli hal sana bar ayaa biilaan ah sida hadda meesha la yidhaahdo bundada haaway oo kale markaa la hadlay nin jooga wuxuu yidhi hal sana iyo bar biima arago webi biima keeni beeraleyda xilligan isu diyaarinaya inay tacabka dib u bilaabaan ayaa waxaa ku jira dad tuulooyinkii ay deganaayeen uga soo barakacay biyo la-aantii ka dhacday webiga shabeelle sida uu sheegayo cali sheekh mahdi cismaan cali leebow xilliga markii biyoyarow ay dhaceen meelaha haddaa ku diiday xerooyinka ahoo magaalada gudaheeda iyo magaalada dhexdeedaba loo soo shaqo tagay nin walba marka magaaladu soo aaday meeshaas wuxuu ku nool wuxuu cawada macnaha soo maanta soo shaqeeyo sow cawada ilmaha ugu baryaan oo yeelay ninna magaalada soo shaqeeyaa xaafadda u soo hoydaa saasay dadka kula baxay labadaas nooca ay kula baxeen hadda labadiiba waa yimideen waa la soo aruuray xaafadda la wada joogaa nin walba si uu macnaha uu aga koro toogsi badan ama walaalo wax isii eeyo ama si hadda ku hayaday intay joogtaa si aan uga koro kabacdi hadda aan ku tala jirnaa ilahi maa dhihin hay-adahana walba waxaa waaye hadda weli istaaga ma gelin hadda rajaayana waxay ku fiican tahay oo hadda aan qalbi bannaannahay inay gacan biniaadama aan ka roolaana kala waxaysnaa tacabka beeraha waa qayb ka mid ah waxyaabaha ay noloshoodu ku tiirsan tahay qaar ka mid ah dadka dega dhulka webiyada leh xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
waa tahay dhegaystayaal markaana cadaado madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale xaaf ayaa soo dhisay golaha wasiirada ee maamulkaasi sida uu warbixintan ku eegayo waryaheena gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq dhismaha golaha wasiirada cusub ee dowlad goboleedka galmudug ayaa ka kooban konton iyo afar wasiir kuwa uu isugu jira xubnay horey uga mid ahaa golihii wasiirada madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariin xuseen guuleed halka qaar aan sidaa u badnaynna ay ka dhex muuqdaan wasiirada lagu dhawaaqay agaasimaha madaxtooyada galmudug maxamed aadan gaboobe ayaa warfidiyeenka u akhriyey wasiirada wasiir ku-xigeenada iyo wasiiru duulayaasha ee madaxweyne xaaf uu soo magacaabay
kow mudane maxamed cabdi maxamed wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka labo mudane maxamed xayir nuur wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose saddex siciid siyaad shirwac wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geela xaaf oo xilka madaxweyne loo doortay saddexdii bishii shanaad ee sanadkan ayaa dhismaha wasiirada laga sugayey ku dhowaad muddo boqol cisho ah ha yeeshee wasiirada uu soo dhisay xaaf wax badan kama duwana wasiiradii guuleed maadaama wasiirada qaarkood lagu soo celiyey boosaskii ay horay ugu magacaawnaayeen kasakoo magacaabista madaxweyne xaaf ee golaha wasiirada galmudug waxaa hor yaalla inuu xildhibaanada galmudug horgeeyo si codka kalsoonida uugu helo wasiirada la magacaabay waxaana horay u jiray maalin ka hor in madaxweyne xaaf baarlamaanka ka codsaday in codka kalsoonida ay siiyaan xildhibaanada si uu u soo celiyo wasiiradii xukuumaddii hore ka midka ahaa balse xildhibaanada galmudug ayaa ku kala qaybsamay taa waxaana madaxweyne xaaf uu door biday in wasiirada uu ku soo biiriyo wejiyo cusub cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
kulan looga arinsanayo dhismaha golayaasha deegaanka ee jubbaland ayaa shalay lagu daahfuray magaalada kismaayo waxaana shirkani uu socon doona saddex maalmood ka qaybgalaya odayaasha deegaanka xubno ka socda beesha caalamka iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland waxaa warbixintan magaalada nairobi kasoo diray waryaheena khadar maxamuud xareed munaasabadii lagu daahfurayey la tashiga dhismaha golayaasha deegaanka ee deegaanada jubbaland oo lagu qabtay magaalada kismaayo ayaa waxaa ka soo qaybgalay xubno ka socda beesha caalamka mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya odayaasha deegaanada jubbaland iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland oo uu ka mid yahay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam waxaana mas-uuliyiintii hadallada ka jeediyey munaasabadaasi ka mid ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdi faarax juxa oo ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey ujeeddada dadejinta dhismaha wakiilada golayaasha deegaanka ee gobollada dalka barnaamijkan dhismaha golayaasha deegaanku wuxuu nafdhabar u yahay dowladnimada wuxuu salka ku hayay barnaamijka wadajir la yidhaahdo oo laba kun iyo shan iyo tobankii lasoo sameeyey oo runtii ahaa meeshii ugu horreysay oo la iskula jaan qaaday oo hawshaan dowlad goboleeduna ay madow ka yeesheen madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo isna munaasabadda hadal ka jeediyey ayaa bidhaamiyey sida ay noqon doonaan dadka matalaya golayaasha deegaanka ee lasoo dooran doono innagu soomaali baan nahay marba qaabkaan u dhaqanaan asarinoo ah hadda kale ololaysi waa imanaya waxaa loo haystaa ama maamulkan la magacaabayo ee layidhi hoosa loo dhaadhiciyo uu mulkiyeed iyo tiimbale iyo reerbaha magaalada iskale macnihiisu yahay oo magaalo walba ay gelaysa yaa iskale hebelo haddii lagaaga bato gabadhaadu beeg male oo xin kale iyo colaad kale la galaayo oo dhabka dib dib kale inaan diyaaro inaan sii galaayo waa mushkilad kale wey deegaanada loo dhisayo wakiilada golayaasha deegaanka ee jubbaland waxaa ku jira deegaano ay weli ka arrimayaan maleeshiyaadka al-shabaab lamana oga sida lagu soo xulayo dadka ka qaybgeli doona amaba mateli doona dadka ku nool degmooyinka gobolka jubbada dhexe iyo sidoo kale qaybo ka mida gobolka jubbada hoose oo ay weli gacanta ku hayaan kooxda al-shabaab khadar maxamuud xareed v o a nairobi aad buu u mahadsan yahay khadar nuuro dhinacaagan usoo noqdee wararkii dhinaca ciyaarahana maxaa waaweyn caasho waxaa dhacay kulan dhex maray xalay ee kooxaha manchester city iyo everton ciyaartaasna waxay ka tirsanayd ciyaaraha toddobaadkan ee premier leaga waxaana ay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah waxaa xusud midnayd in everton uu goolka u dhaliyay rooney oo ah weeraryahan u dhashay ingiriiska waxaana uu ahaa goolkiisii laba boqolaad oo uu ka dhaliyo ee horyaalka ingiriiska ee premier leaga manchester city oo toban laacib ku ciyaaraysay ayaa waxaa u barbareeyey ciyaaryahanka lagu magacaabo raxiim sterlin sbainna laba kulan ayaa xalay dhacay lavente waxa ay hal gool iyo eber uga badisay via real halka ibar ay hal gool iyo eber dirtay malaga casha
aad baad u mahadsan tahay nuur qodobka warka ugu weynna waxa uu ahaa madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump oo xalay khudbadda u jeediyey shacabka maraykanka uga hadlay istaraatiijiyadiisa cusub ee dalka afghanistan iyo weliba koonfurta aasiya markaana kaalmihii heesaha aan ku nasanno
heestani sharaxii la tumaya sheekaa ka dambeysa ka mid ahayd waana sideetamaadkii malaha markaas waad dhalan waa rabtay waqtiyadayda waad dhalan rabtay aad iyo aad caasho eh, waxaana heestan aan filayaa in dad badan ay ka heleen maadaama ay ahayd eh, heesihii maaragtay waagi barsimaadkii dabcan eh, kuwii banaadiriga ama xamariga ilaadaa soo socday ya ilaadaa dhalan rabay waa tahay dhegaystayaal heestaas ayaanan kusoo gunaanadaynaa idaacaddeenii subaxnimo waxaana soo jeedinaya caashe ibraahim aadan caasho cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinac soo saaristana wuxuu ahaa bashiir abikar tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo
gacan kaleetaan ku jira kuma garaa ni kare